Gudoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda ee degmada Baydhabo oo ay weheliyaan xubnaha Golaha Deegaanka ee degmada ayaa kormeeray xaafadaha magaalada Baraawe. Ujeedka kormeerka ayaa ahaa in la fuliyo awaamiirta oo maamulka uu soo saaray ay ahayd in magaalada laga nadiifiyo geedka cali-garoobka oo si aad ah ugu faafay xaafadaha magaalada, meeshana ka saaray geedihii kale ee kasoo bixi jiray hareeraha waddooyinka. Ugu horreyntii, Gudoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda ee degmada Baraawe ayaa ka hadlay ujeedka kormeerka.
socodkeesna wuxuu daaranaay ama uu la xiriiray sida gadaasheenna ay u jeedaanba geedkan oo la yidhaahdo geed yuhuud ama caligaroob ama werjirow qofba say u taqaano oo dhibaato badan ku haya degmada oo runtii degmadii go'doonshay ayaan galabta soo kormeernay xaafadahaas iyo waxay ku sugan yihiin xaqiiqda indhihiinna ah waa u jeedaan sida ay noqotay Ee, magaalada baraawe dhammaanteed xaafad walba ka mida nidaamkani u taallaa marka ee, runtii waxaa la dhihi karaa waa kaymo lama dhihi karo waa magaalo meeshaani Ee, maanta meeshan aan u jeedno aan taagannahay haddii ay boqol ciidana gasho cid u jeedda lama arko amni ahaan dhibaato badanay ku haysaa Ee, haddii ciidan noo galo cid og iyo cid xaal ka haysa lama arko Ee, sidaasoo kale ee, haddii ay meeshaan wax ay galaan nin dhibaato soo sameeyey oo galo cid arkaysa lama arko sidoo kale isla sidaasoo kale ee, nadaafaddii dhibaato ku haya haddii maanta hal laan laga gooyo ama meelo badanoo aan soo marnay nadaafadda sidaasoo kale dhibaato badanoo ku hayaa Dhanka kale, qaar ka mid ah xubnihii qaybta ka ahaa kormeerka ayaa waxa ay ka hadleen dhankooda.
waa meel fiican ayaan ka bilaabnay meesha waa meel magaalada u dhow oo khatarna ku keeni karta ciidamada ama dadka dhibaatada iyo waxyaabahaas dhanka qaadaya geed yahuudiga marka alxamdulilah shubcaalamiin meelo badan kusoo wareegnay Een, waxaan aragnay geedaha waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha soomaaliyeed ee ee guryaha ama gu- meelaha aan tagnay galabta ama xaafadaha xaafadaha degmada baraawe oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in ay muxuu ahaay geedaha ay- nin walba gurigii geedkiisa ka jara Een, xagga amniga iyo caafimaadka iyo waxyaabo badan iyo wax badan ayaa ku faa'iideynaa maanta waxaa u soo booqanay nadaafadda inay aan ilaalino yacni amnigeennana inaan ilaalino sida sidoo kale geedaha waxaa u soo booqanay geedaha inaan jaajarno oo meelaha geedaha ku sugan oo cadowga nagu soo booqanayo oo meelaha cadowga kusoo dhumanaya dhammaan waa inaan yacni aan iska jarnaa